sheekh cabdikariin cabdi ciise ee kusoo dhowow idaacadda s b s laantafka soomaaliga marka xigtana waxaan la soconnaa in bisha barakaysan ee ramadaan maalmaha ugu dambeeya inta badan in aad kaxaysaan dhalinyarada halkan ku dhalatay amba ku kortay si ay usoo arkaan goobaha barakaysan sida maka iyo madiina islamarkaana tobanka cisho ugu dambeysa ramadaanka inay kusoo qaataan wadankaasi sacuudi arabiya arintan horta goorme ayaad bilowdeen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya almursaliin nabiyina maxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin bacd waa mahadsantaa ibraahim ku mahadsan tahay martigelinta iyo maaragtay booqashadan kugu soo booqda s b s jazaak allah kheyr xaqiiqatan waa arrin muhiim ah su-aashaas suaal su-aal aad iyo aad muhiim u ah weeye barnaamijkan waxaan bilownay aduu ilaa hadda muddo laga joogo shan sano ka hor waxaan ku bilownay in aan dhalinyarada waddankan ku dhalatay ama ku barbaartay ay tagaan waddamadii islaamka gaar ahaanna xarameynka masjidka nebiga sal ly slam madiina iyo maka ku kala yaala waa faa'iidooyin badan ayaa maaragtay barnaamijkaasaan ka helay alxamdulilah rabbialcaalamiin bulsho badan oo magaalada ku noolla arrintaas way la socotaa awal waxaan ku bilownay inaan laba wakti samayno abriil oo waktiga easter holidayyaasha ah iyo ramadaanka hadda laakiin waxaa isku soo dhowaaday labadii xili oo abriil iyo hadda ramadaanka waxaa udhexeeya waa bil marka laba jeer waxay noqon weyda in maaragtay dadkuna badanaa waxay aad u jecel yihiin xiliga ramadaanka oo xaqiiqatan jawiga meesha ka jira iyo axwaasha iyo dee ajarka laftirkeeda waxaan ognahay axaadiis badan ayaa ku soo aroortay ramadaanka cumradiisa nebigu sal aley wasalam wuxuu yidhi cumratun fii ramadaan tacdilu xajatan maci cumro ramadaanka la sameeyo waxay la mid tahay xaj aniga qof ila socdoo kale qof xaj uu sameeyey isagoo aniga ila socda maciyadii nebiga sal aley wasalam marka waa arrin aad iyo aad u weyn dad badan ayaa arrintaas ku baraarugsan marka waxaan aad iyo aad u saarnaa muhiimadda shan iyo tobanka berioo dambe oo ramadaanka oo fadliga badan haddana ramadaanku waa sii kala fadli badan yahay tobankii beri baa ku jira oo leylatulqadrigii maaragtay qofku dee ka faa'iideysanayo habeenkii taraawiixdii iyo tahajudkii iyo salaadihii o dhan uu ku tukanayo xaramkii ajarkiina leh maaragtay nebigu sal ly slam uu noo sheegay ilaa boqolka kun oo ajar inuu ku tukado salaadihii sunnooyinka ahaa taraawiixdii tahajudka ahaa iyo salaadihii kaleo maaragtay waajibka ahaa intaba inuu xaramka ku tukado ajirkaas hadda aad sheegtay iyo faa'iidooyinkaasi dhalinyarada aad kaxaynaysaan ama kuwii hore aad u waday maxay ka faa'iideen kuwa aad kaxaynaysase sidan mau og yihiin arrimahan aad ka hadashay maasha allah runtii dhalinyarada aan aan kaxaynay waaga hore bilowgii waxay iska ahayd de wax ku cusub dadkaba oo maaragtay dadkuna wacyigelin arrintaas ku saabsan waxaa laga yaabaa in aysan helinba oo ramadaanka iyo cumrada iyo xajka iyo xataa xajka laftarkiisa waayahan dambe oo aad u soo batay oo dadkii ay dareemeen dee maaragtay lakiin waagii hore waa iska yareed inay dadku baxaan waaga anigu dadka kaxaynayay toban qof labaatan qof shan iyo toban qof ugu badnaan baan baan bilowgii sanadihii ugu horrey labadii sano ugu horreeyey laakiin hadda badanaa soddon afartan konton sanad walba tirada way sii korortaa rikood baan haya aan ka sameeyey gaar ahaana dhalinyarada dhalinyaradu way iska jirtaa gaabis wacyigelinta ku saabsan shacaa'irta islaamka iyo inay booqdaan meelaha maaragtay ay diintu ka nooshahay oo sida xarameynka oo kale ah qofka wadankan ku dhashay waxaa laga yaabaa in shan salaadood isku xiga ama kan jooga xataa laftarkiisa shan salaadood isku xiga inuusan masaajid ku tukan baa laga yaabaa acmaashii iyo shaqadii iyo waxbarashadii iyo qofka isagoon xumayn saladii tukanaya haddana waxa laga yaaba inuusan masaajid arkin sometimes week sometimes jamcada keliya inuu qofka masaajid yimaado dhalinyarada waddankan ku dhalatayna waa naga sii xag jiraan marka xaqiiqatan markaan kaxaynay dhalinyaro badan iyagaa isku sheeg sheegay iyagaa barnaamijka ka helay waxay u tahay holiday oo iyaga laftirkoodu maaragtay wax interesting ah oo aad cajiib u ah inay soo arkaan ayay maaragtay ay la tahay sidaas daraaddeed aad bay uga heleen waayahay waxaan la soconnaa xiliyada fasaxyada waalidiintu inta badan in caruurtooda ay geeyaan meelaha dalxiiska ama waddamada yurub carabaha africa waddankan gudihiisa gold cos marka hadda arintaas waxaad qorsheynaysaan marka inaad ku bedeshaan in ilmaha dhaqanka islaamka iyo taariikhda islaamka ay soo kororsadaan miya aad iyo aad aad iyo aad waa muhiim runtiina haddii aan maanta lay weydiiyo macnaha talada keliya aan siin lahaa waalidiinta waddankan jooga oo ilmaha la maaragtay tabaalaysan dhibaatada badan ka sheeganaya una sheego mar walba waxa weeye in ay ilmahooda geeyaan meesha diintu ka nooshahay meesha dhulka ilaahay barakaysan inay holidhayaashooda ku aadiyaan ay tusaan in maaragta ay leeyihiin diin islaam ah waxyaalaha cajiibka oo dhalinyaradu ay weydiiyaan markay meesha tagaan waxaa ka mid ah salaadaha ayay la yaabaan mathalan ummad yani kumanaan baan dhihi karnaa hal mar masaajidka sii gelaya oo ka soo baxaya bal markii la gaaro tobanka dambe rabadaanka dhowr milyan bay gaartaa laba milyan saddex milyanoo qof baa iskugu imaanaya hal imaam leh hal meel usii jeeda hal maaragtay salaad tukanaya ducaysanaya qof walba ilaahay subxaana watacaala markaas uu meesha taagan yahay ilmaynayo oynayo wuxuu dareemaya wax weyn iyo culays weyn inay arintaani leedahay raad bay ku reebaysaa raad weyn bay arintaasi ku reebaysaa aad iyo aad u weyn waayahay labada masaajidka sokow maka iyo madiina intee kaloo geysaan maxay soo faa'iidaan yaa marka la socda oo meelahaas la booqanaya iyo maaragtay tafaasiil ka siiya
taariikhda islaamkaba waxay ku duugan tahay oo taallaa dee labada xaram maka iyo madiina waan ognahay meeshii nebiga sal ly slam laga soo saaray loogu soo dhiibay risaalada qur-aanka ay ku soo degtay iqra suurata iqra ama suurat alcalaq waxay ahayd maka waxayna ahayd kaaru xira buurtii baa jirta iyo godkii nebiga sal ly salam uu maaragta tegi jiray oo uu ku cibaadaysan jiray oo dadka kaga dhuuman jiray meeshii malku jibriil ugu yimid maaragtay oo ugu dhiibay qur-aanka oo suurat alcalaq ay ku soo degtay marka waxay ka mid tahay meelaha meelaha la booqda oo aan tagno ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah hijradii nebiga sal allahu aleyh wasalam maka muddo kadib inuu madiine aaday waxaa maaragtay jabal thawr ama buurta thawr la yidhaaho iyo godkii uu kaga qarso macnahaas kaga qariyey kufaaru quraysh ayaa meesha ku yaalmaka ku yaala waxaa ku yaala xajka mashaacirtiisoo dhan xajka qofku uu sameeyo wuxuu ku sameeyaa maka goobihii xajka dhan baan booqanaa iyagoo cidlo ah weliba oo qofku arkayo oo soo tusayo meeshii nebiga sal ly slam istaagay carafa markii uu dadka uga khudbeynayey maalmaha xajka waxaa laga yaba inaysan kuu suurtagelin maalinta carafa mada tegi kartidba laakiin hadda waxaa u suurtagelaysa qofki inuu meeshii tago usoo u kala barto marka iyagoo xaqiiqatan ka dharagsan waxaan kaloo barnaa oo u laqinaa inta ay nala socdaan xajka maalmihiisa shanta beri waxaa la qabto acmaasha la qabto qofku markuu soo noqonayo inkeys hadduu hadhow waalidkiis kaxaynayo wuu yaqaanaa wuxuu samayn lahaa meelaha la tegayo iyo marka madiine markaan aadno masjidkii nebi maxamed naxariis nabadgelyo koriis ayaa ku yaala masaajidkaas ka sokow intee kaloo madiina la booqdaa marka ood alimaha geysaan masjidkaas taariikh dhan baa ku taala nebiga sal ly slam qabrigiisi baa ku yaala iyo abubakar iyo cumar bin khataab radia allahu canhum ayaa meesha ku yaala ayana la booqdaa masjidka labigiisa nebiga sal ly slam laftirkiisaa taariikh badan ku duugan tahay oo ah masaajidku nebigu sal ly slam markuu dhisay siduu ahaa iyo hadda siduu yahay way kala duwan tahay taarikh badan baa u dhexaysay marka maraaxishu soo maray laftirkeeda dadka u sharaxnaa masjidka nebiga sal ly slam waxaa ka mid a meelahan geyno masjidka ugu horeeyey oo nebigu sal allahu aleyh wasalam markuu tegey madiine laga aasaasay wuxuu ahaa masjid quba meesha hashu fariisatay oo ninka wiilasha agoonta ay lahaayeen oo nebi sal ly salam hashiisu intay fariisatay uu masjidka ka sameeyey oo la yidhaaho masjidu quba waana midka ayadda ay ku soo aroortay awalu masjidin usisa cala ataqwa taqwo ayaa lagu aasaasay masaajidkaas macnaheeda towxiid iyo ilaahay kelinimadiisa lagu aasaasay isagoo maka ka yimid oo laga soo ceyriyo kacbadii ku taalo ayuu wuxuu tegay madiina waxaa kale uu tegayaa masjidka la yidhaaho qiblatayn qiblatayn waa masaajidkii nabiga sal ly slam iyo saxaabada ku tukanaya riwaayaadka qaar baa saxaabada keliya sheegaya ku tukanaya in qibladii jihadii inta laga sii jeediyey dhinaca xaramka iyodhinaca qudus baa loo tukan jiray markaas ayaa waxaa kusoo degtay aayadan maaragtay suurat albaqara ku jirta qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shatra almasjid alxaraami waxayثuma kuntum fawaluu wujuhakum shatra markaas ayaa nabiga sal ly salam waxaa loo sii jeediyay dhinacaas iyo saxaabadii marka qiblada masjidka ma laba qiblo leeyahay hadda Een, laba qiblo waa la arki karaa qibladii kale meesha ahayd laakiin dad ayaa usii jeesta salaada ku tukada marka xoogaa waa laga waa laga yara qaryaa laakiin anagu waan tusnaa meesha Mm.
ahayd halkaas qudus usii jeeday qiblada halkaasay ahayd calaamad lagu garta baa jirta oo dadka khubar- dee reer madiinadu ay yaqaanaan iyo anaguba marka dadka u sheegnaa halkaas ayay jirtaa Hay, dhinaca qiblada intee kale.
intee kaloo la booqdaa marka waxaan madiina tagnaa Madiina waxaan ghazwaat- u maleynayaa inay tahay meesha ugu taariikhda badan Ah, nacam waxaan tagnaa uxud ghaswat uxud meesha ka dhacday buurtii Uxud, buurti uxud dagaalka ayaan ka dhacay.
tagnaa Mm.
waxaan tagnaa shuhadaa uxud oo meeshay saxaabadu ku duugan yihiin yaa ka mid a dad ku duwan meesha waxaa xamza Mm.
radia allahu canhu Mhm.
Een, marka waxaan tagnaa jabal aramyi jabalka la yidhaaho oo buurtii laga soo weeraray ah oo ay kasoo degeen dhabar jibinta shanta- looga sameeyey.
dhabarjebinta looga soo sameeyey khaalid inulaliid iyo Mhm.
ay maaragta kasoo dhabarjabiyeen Mhm.
buurtii laftarkeeda buur la kori kara ah macquul ah in la koro oo dadku arkaan markuu ay isku sawiraan.
fuulayaan dhalinyarada fuulayaan ha marka taariikhdaas badan baa meesha ku duugan xaqiiqatan Ee, meelo badan oo la tegi karaa jira waxaa jira ee, maaragtay beder oo kale inkastoo ay fog tahay beder la- marka madiina ku taala madiinay ku taalaa mandiqata madiinay ku waa taalaa dagaalkii koowaad ee dagaalkii islaamku la galay islaamka gola- Ah.
la gal- la galay gaalada meeqa eh, kilomitir u ilaa jirtaa boqol iyo afartan kilomitr ma la tago ma inta badan waa yara adag tahay in la Waaye, tago haye Ha, een, laakiin sometimes haddii dadku ay codsadaan oo kale waa geenaa inkastoo wax weyn hadda aysa ku oolo waxaa ku yaala uun een, ceelkii eh, Ceelkii beder Beder.
keliya Ah, wax kale oo taariikho meesha eh, qofku uu ka arki karo ma jiro ceelkii unbuu dul istaagaya qofku marka uxud laakiin iyadu intay u dhowdahay uxud madiina weeyaba magaalada Waa magaalada dhexdeeda dhexdeeda.
magaalada dhexdeeda wey magaaladiiba hadda gashay oo dhaaftay xataa marka buurtii laftarkeeda buu qofku arkaya meelihii nabiga sal ly salam u istaagay gaaladii dagaalka meeshu ka dhacay istiraatiijiyadii dagaalka iyo qaabka u dhacay meelihii laga soo weeraray eh, sidii dagaalku u dhacay saaxadii ay maaragtay da- eh, eh, lagu qaybsanayey eh, maaragtay khaniimadii iyo sidii nabiga sal ly salam loo soo dhabarjabiyey saxaabadiisa wixii oo dhan wuxuu arkaya hortiisa yaala Een, xaqiiqatan dhalinyaro badan eh, dhalinyaradan aad xoog u saaraa sababtoo ah waxaan ogahay inaysan weligoodba waxaan in in looga sheekeeyo maahan inta fiican waayahay waxaan Sanadkii.
usoo laabanaynaa marka een, waxaad ka sheekaysay taariikh een, aad muhiim ugu ah jiilka hadda soo koraya u baahanna inay fahmaan een, taariikhdooda islaamka dhalinyarada waxaa laga yaaba inay halkan ku dhasheen amba ay ku koreen een, nolol raaxana ay isaga jiraan intooda badan maxaa marka een, aad u fududaysaan halkay degaan ma guryaad dejisaan maxaa een, australia waa wadan aad u fog een, qarashaadka ku baxay sidee marka een, faamiladu ay i- ay arintaas oo kale idinkala qaybsadaan waa run eh, dhalinyarada wadankan eh, markaa kaxaynaysid su-aalaha ugu badan ay ku weydiinayaan waa hoteelka iyo meeshay degayaan five star iyo wax lamid ah Een, waxaan ku dadaalaa maadaama eh, dee ay wadankan ka tegayaan wadan kale servicku waa kala duwan yahay dadku waa kala duwan yihiin qaab nololeedkaa kala duwan hoteelada laftirkooda kuwa five starka wadankan iyo kuwa five starka sacuudiga iyo wadamada carabta waa kala duwan yihiin isku service ma aha isku isku si ma aha laakiin mar walba waxaan kula dadaalaa hoteelo four to five star ah oo fiican oo ay kaga maarmi karaan macnaha dee ay facilitigu ka heli karaan marka halkan ay unu ku dhow haystaan.
meelaha goobaha ay caadada nacam abadan u dhow xarameynka iyo meelaha la tegayo in ay tagaan mar walba inta xaramka ay joogaanna ka faa'iidaystaan bal waxaan u samaynaa qaarkood tobanka dambe oo kale sida hadda rabadaankan iyo rabadaanadii hore aan soo dhaafnayba tobanka dambe waxaan u samaynaa meelo ay ku ictikaafaan oo cuntadii leh oo maaragtay eh, tobanka hurdi- cisho aynan kasoo bixin tobanka beri aysan kasoo baxayn ha oo hurdadii leh jiifkii leh oo aan waxba aysan waxba laga rabin qofku wuu gelayaa un een, dharka waa loo dhaqayaa wax walba loo samaynaya keliya un inuu cibaadaysto ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay iyo adeegaas finland marka waxaa- dadweynkadii la shaqeey dad waxaa muxsiniina sameeya oo ilaahay subxana watacaala ku sadaqaystay dadka muctamiriinta een, maaragtay imaanaya marka anna waxaan u samaynaa un waa u fududaynaa een, magacyada u gudbinaa een, Ha, dadka sameynaya waa dad dad sacuudiyaan sacuudiyiin ahaa waxaa loogu talagalay dadka ictikaafaya dadka inay galaan.
ictikaafaya ha inay wax galaan qarasha kuma baxayo Wax qarash- waxaa dad u uma baahan in bixin.
magacoodii iyo la gudbiyo ha meeshay galayaan ha waayahay inta intay joogaan meeshaasay joogayaan maxaa idiin qorshaysa marka ciidda Eh, ciidda waa maalin special ah xaramka horta waxa ugu weyn qofku xaramka inuu ku tukado dhowr milyan oo qof ayaad la tukanaysaa ciidda Eh, mikrofoonadii xaramka kugu baxaya oo allahu akbar iyo takbiirtii iyo eh, maaragtay kadib waxaad arkaysaa xaramka markii ciiddu dhammaato salaada ummadaasoo dhan oo ismucaanaqaynaysa oo maaragtay eh, eh, xabadka isa saarayso oo oo is- laismarxabeynaya haa Hay.
oo iscafinaysa oo wada lugeynaysa oo nin walba wuxuu haysto ama biyo ha noqoto ama timir ha haysto ama wax allaale wuxuu haysto qofka kale u dhiibaya maasha allah Ha.
ugu dambeyn marka n goormee waa safarkiina maxaase ugu baaqaysaa waalidiinta iyagu jecel in n caruurtooda sidan oo kale ay idinku daraan n ka iqra education center ahaan maadaama aad sheegteen in lix sano ay sanadkan idiin tahay inaad caruurta halkaas geysaan waxaan eh, insha allahu tacaala bixi doonaa haddii ilaahay idmo tobanka eh, juun waxay ku aadan tahay qiyaas ahaan shan iyo tobanka ramadaan Eh, waxaan eh, eh, soo noqon doonaa maalinta ciidda maalinta ku xigta maalinta labaad oo ciidda ayaa xagga kasoo bixi doonaa insha allah shan iyo tobankaas beri shan beri madiine ayaa naga qaadata toban berina eh, maka ayaa naga qaadata oo aan joognaa inta badan En, waxaan ugu baaqayaa dhammaan eh, maadaama lagu jiro xiliyo ramadaan oo iska fasaxiyo iyo laga yaabo school holiday in ilmaha en, meelahaas oo kale la geeyo in eh, lagu in- macnaha en, wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo in ay tagaan meelahaas oo diintu ka nooshahay oo ay soo arkayaan diintoodii oo ay islaamka soo baranayaan waxaan eh, kugu darayaa intaas dhalinyaro badan oo i raacday sanadadii ugu horeeyey ayaa waxay dalbadeen jaamacadaha sacuudiga xataa scholarship yo sacuudiga scholarship oo kale uu bixiya anigoo hadda matalan soomaaliya layga soo qaatay scholarship baan jaamacad uga soo baxay sacuudiga oo madiine ku tahay oo madiina ku taala ama riyaad ku taala ama maka ku taala hadda kulli jaamacadaha way fureen Eh, awal jaamacadahaas xadidan bay ahayd laakiin mandiqad kasta jaamacadeed hadda waxay u furan yihiin inay dadka eh, siiyaan muslimiinta ah scholarship dhalinyaro badan oo ila socotay sanadadii hore ayaa hadda arday ka ah jaamacadaha sacuudiga oo jooga ilana shaqeeya ramadaanka ila jooga oo weliba eh, englishka iyo maaragtay waxa- wixii wacyigelina iyagaan farta gacanta u geliya ila shaqeeya ila jooga baaraka allahu fiik aad baad umahadsan tahay n sheekh cabdikariin cabdi ciise oo ah n madaxa iqra education center islamarkaana qorsheynaya n bishan barakeysan ee ramadaan bartamaheeda in uu halkan ka kaxeeyo australia melbourne dhalinyaro n halkan ku dhalatay amba ku kortay si ay ugu soo cibaadaystaan n goobaha barakeysan ee maka iyo madiina mahadsanid جزاك الله خير وما أحسنت بارك الله فيك